kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha ee rediyo ergo oo aanu kusoo qaadanayno sayladaha garowe iyo baargaal haddii aan ku hormaro saylada garowe geela qalliinka loo iibsanayo heerka koobaad waa toddobayilabaatan milyan oo shilin soomaali ah heerka labaad waa labayilabaatan milyan oo shilin soomaali ah heerka saddexaadna waa shan iyo toban milyan oo shilin soomaali ah geela dhaqaalka ah heerka koobaad waa sideed iyo labaatan milyan iyo afar boqol oo kun oo shilin soomaali ah heerka labaadna waa shan iyo labaatan milyan iyo laba boqol oo kun oo shilin soomaali ah geela dhoofka loo iibsanayo heerka koobaad wuxuu saylada garowe ka joogaa labayo labaatan milyan iyo afar boqol oo kun oo shilin soomaali ah heerka labaad waa sideed iyo toban milyan iyo sagaal boqol oo kun oo shilin soomaali ah heerka saddexaadna waa labayo toban milyan iyo lix boqol oo kun oo shilin soomaali ah ariga dhoofka loo iibsanayana saylada garowe waxaa heerka koobaad la kala siisanayaa hal milyan sagaal boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaali ah heerka labaad waa hal milyan sideed boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah heerka saddexaadna waa hal milyan shan boqol iyo afartan kun oo shilin soomaali ah ariga qaliinka heerka koobaad laba milyan oo shilin soomaali ayaa lagu kala iibsanayaa heerka labaad waa hal milyan iyo lix boqol oo kun oo shilin soomaali ah heerka saddexaadna waa hal milyan afar boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah dhinaca saylada baargaalna geela qaliinka loo iibsanayo heerka koobaad waxaa la kala siisanayaa soddon milyan oo shilin soomaali ah heerka labaad waa shan iyo labaatan milyan oo shilin soomaali ah heerka saddexaadna waa labaatan milyan oo shilin soomaali ah geela dhaqaalka ah gaar ahaan geela riman heerka koobaad waa soddon milyan iyo sideed boqol oo kun oo shilin soomaali ah heerka labaad waa sideed iyo labaatan milyan oo shilin soomaali ah heerka saddexaadna waa shan iyo labaatan milyan iyo laba boqol oo kun oo shilin soomaali ah geela dhoofka ahna saylada baargaal wuxuu ka joogaa heerka koobaad lix iyo labaatan milyan iyo lix boqol oo kun oo shilin soomaali ah heerka labaad waa laba iyo labaatan milyan iyo afar boqol oo kun oo shilin soomaali ah heerka saddexaadna waa sagaal iyo toban milyan iyo lix boqol oo kun oo shilin soomaali ah ariga dhoofka ahna heerka koobaad waa laba milyan shan boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah heerka labaad waa laba milyan boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaali ah heerka saddexaadna waa hal milyan sideed boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah ariga qaliinka ahna seelada baargaal waxaa heerka koobaad lagu kala iibsanayaa laba milyan oo shilin soomaali ah heerka labaad waa hal milyan iyo lix boqol oo kun oo shilin soomaali ah heerka saddexaadna waa hal milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilin soomaali ah xubinta qiimaha xoolaha ee rediyo ergo waa naga intaas